waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
walaalo nolosha haweenka soomaaliyeed ee qurbaha aad iyo aad ayay u adag tahay aad iyo aad bay u adag tahay waxaana adeygaas keenay dee gabadhii oo aan waddankeedii joogin oon ehelkii ku yaryahay soomaalidii leedooyinkii iyo adeeradii dariskaa ku yaryihiin odaygii oo aan kaalmo fiican siinaynin oo aan caawinaynin oo sidii la rabay aan samaynaynin marka gabdhaha qurbaha jooga aad baa culays u haystaa laakiin way dadaalayaan boqolkiiba boqol dadaalkooda dadaal bay ku dareen baan leeyahay waa garta marka culayskaas maxaa ugu badan baad is leedahay ee, nolosha qurbaha nolosha qurbaha culayskaas waxaa ugu badan dee waxa weeye dhul aadan dhulkaaga ahayn dareen ku joog weeye gabadha dhulkeedi ma joogto ilmihii keligeed bay ku tahay ee, finanshankii keligeed bay ku tahay haddii la- dhinaca dhankaas xataa loo dhaqaaqo dhanka dhaqaalaha mas-uuliyadda ilaahay labada qof ugu talagalay keligeed bay ku tahay ee, ciyaalkii markay yaryar yihiin hooyada way ka adag taho guriga sariirta u joogaan oo ay guriga u joogaan laakiin markay teen age noqdaan da-dan afar iyo toban shan iyo toban ay noqdaan gabar iyo wiil waa ku adkaanaysa inay hab- hooyadii kontaroosho keligeed ma garan waa gartay marka maadaama nolosha qurbuhu ka duwan tahay tii dalkii hooyo waxaa dhacda isfahmiwaa badan oo dhex mara ee, hooyooyinka iyo aabbayaasha mararka qaarkood ay ku dhammaato in family kala tago khilaafyadaas maxaa keenaad is leedahay maxaa ugu badan khilaafyadaas waxaa keenaya gabadhiyo dee hawsha inta ku badata mas-uuliyadda ku cuslaato meesha ku keliyowda hawshii keligeed ay ku noqoto odagiyo ama aan macnaha waajibaadkiisi roolkiisi uusa meesha ka muuqan gabadhi way qarxaysaa way adkaysan weynaysaa markaas waxay leedahay war keligay baaba ku dhaama inaan wax qabsada iga iga hor dhaqaaq mid madax muuqda iyo mid isaawiri midna lagama samree iga hor dhaqaaq keligay baa wax qabsanaya haddaan wax qabsanaya intii macnaha dhibaatada intaa iiga sii badnaan lahayd saasay ku fakeraysaa ma garat waa gartay marka waxaad is leedahay khilaafka inta badan waxaa keena howlaha guriga iyo qaybsigooda iyo caruurta korintooda mas-uuliyadda haa mas-uuliyadda ilaahay saaray labadan qof haddii hooyo keligeed mas-uul keligeed qaadi karto keligeed baa ilma iska dhaldhali lahayd bogta ilaahay laba waalid buu u sameeyey hooyo iyo aabbo labadii lugood weeye hal lug haddaad kaa go-an tahay hal lug si fiican uguma socon karti kuma ordi kartid marka odaygii always waxaa maqan aabaha roolkiisa ayaa waxaan dhihi karnaa boqolkiiba sagaashan iyo shan meesha ka maqan
waa gartay australia aad waxaa looga doodaa in haweenka gacanta loo qaado waxaa domestic violencega loo yaqaano waana guud ahaan australia bulshadeenna arrintaasu ma ku badan tahay kula taa
aad iyo aad aad iyo aad australia iyo aad bay dumarka dumar badan baan arkay weliba somali community anigu aad baan ugu dhundaloolaa ugu dhex jijiraa ee, dumar badan baan arkay oo aad iyo aad loo leeyahay dhibaataa loo geystay dhaqaalihii baa lagu ciriiriyey markii dambe dil baaba loogu daray qaar wejiyada madow baan aragnay ee, waxyaalahaas oo dhan waa aragno muuqmuuqdo qaar muuqdo iyo qaar qarsoon intaba waan arag waa gartay marka bulshadeenna soomaalidu sidee arrintaas u xalisaa ma xaal mastuur iyo odayaal iyo qabiil iyaa loo galaa mise nidaamka australia siduu yahay had gabadha haddii indhaha la madoobeeye booliska iyo dowladday la xiriiraan inta badan kollaba anigu waxaan dhihi karaa waa dhici kartaa in xaal mastuur iyo xeer xeer jajab soomaaliyeed ay qaar la aadaan laakiin aniga markaas shaqsi ah fikirkayga aan ka dhiibto arrinka halkaas arrinku marba hadduu ninku gacan barto oo gacan kula soo aado xaal mastuur iyo xeer jajab waa ka baxday waxaan dhihi lahaa sharciga aad hoos joogtid oo dowladda aad ku hoos nooshahay la hoos gal ee sharcigu wuxuu ka wuxuu ka helu leeyahay sharciga la aad baan dhihi lahaa anigu kollaba qof ahaantayda waa gartay laakiin weli xaal mastuurka iyo w- nidaamku waa ka jira bulshada leeda waa waa jira i believe inuu xaal xeer jajabkaas uu weli ku jiro laakiin wax saas uu soo kordhinaya male nin maanta ku dilo gacanta kuu qaaday wuxuu soo waday waa next time nafsadaada inuu qaado sida kuwa badan aan aragnay inuu nafsadaada kaa qaado unbaa ku jirta waa gartay hooyooyinka adoo kale ah oo eh, dalkii soomaaliya ama kusoo koray ama kusoo guursaday iyo gabdhaha yaryar ee dalkan eh, ku koray ama ama ku dhashay eh, maxaad ku kala duwan tihiin baad is leedahay eh, jiilkaas horo adoo kalea iyo jiilalka dambe markay noqoto dhaqanka iyo arrimaha haweenka iyo guurka iyo maxay ku kala duwan yihiin Ee, waxyaalo badan baan ku kala duwannahay ee, waxaan ku kala duwannahay anigu ma- haddaan macnaha dhaqankaan kusoo dhaqmay dhaqan wuxuu- waxa weeye waa dhaqan ee, aad iyo aad ee, xaquuqda dumarka haddaad si u fiiriso dhaqanka soomaaliyeed gabdhuhuna ay iska qabatimeen oo iska ogolaadeen oo rabaayadu ay ku noqdeen ragguna ay la qabsadeen oo saas in wax lagu dhaqo diintu raalli ka tahay xataa ay u qaateen oo dhaqan xoogaa aan dumarka xaggooda u jijilcsanen u jijabnayn ayaan kusoo dhaqmay in gabadha hadday si kasta dhibaato u qabto u dhibaataysanto ay xataa dacwoonaysa la dhaho naawad reerkaaga aada u noqo in la dhaho gabadhu gabaraan ooynin oo ilinte barkinta ilmadu qoynin ilmo ma korsato dhaqamo saasa oo ay macnaha ku qanacsanto saas ay kusoo ilmo korsato ninkiina uu saas ku- gowska gadaala ka qoslahayo uu raalli ka yahayo sababta waa dhaqan uu hore usoo yaqaanay raa- gabadhiisaa loogu soo celiyo uu ku qanacsan yahay Eh, balse haddii xag diineed la dhahayna xaquuq ila- diineedna ka fog xaquuq bini aadanna arrin ka fog weeye gabdhaha halkan laakiin xoogaa waxaan dhihi karaa xuquuqdooda yaqaaniinoo waa raadsadaan inkastoo ayaga laftooda samirku iyo dulqaadka reerka in lagu dhaqo uu u baahan yahay uu xoogaa uu- ay ay macnaha ku khafiif ku yihiin laakiin xaquuqdooda ay leeyihiin aad bay u raadsadaan balse waxaan dhihi lahaa dee annaguna soomaali baa nahay xoogaa dhaqankeeni xoogaa waxbuuba noo tari jiro samir buu na fari jiray samirka xaggiisana yaa ka tegin inaan dhihi lahaa waa gartay xoogaa waxaad moodaa een, matalan khilaafyadoo kale inta badan inaad ragga ku eedeynaysidoo qaybtooda ama mas-uuliyaddoodii qaadan la laakiin ragga laftigooda markaa dhegeysta waxay leeyihin de haweenkeeni markay dalalka qurbaha yimaadaan eh, dhaqankoodiibay bedeleen wax kale iska dhigeen eh, raggii waxay leeyihin de maanta haddaa cuntada kari iyo adiguna markaaga kari ninkii maaragtay ma soo kafeyen karo marka haweenka laftigooda xoogaa waan eh, dhaqan gedis uusan jirin eh, dhibaato ka dhigaya xiriirkii lamaanaha dhihi lahaa waxaan dhihi karaa ragga soomaaliyed waa waxaad baratay waa baaska dhaqan hore oo, eh, gaboobay ayay haystaan oo inaan macnaha wiilku waxba karin karin waxba xaqa guriga hagaajin karin gabadha caawin karin oo gabadha hawsha qabsato marka dhaqankaas gaboobay ayaa ku rakoor garaysan gabadha markay marka halkaan timaado ehel iyo adeer iyo eedda iyo abti iyo in adeer iyo gabarh walaalo caawiso aysan haysan tiraa asagay ay caawis ka doonto oo asagay ciidan uga baahato ayuu wuxuu leeyahay waxaan awoowey iyo aabahay ma soo qaban jirin anigu sidaan ku qabtaa isku dhaca halkaasuu ka imaanaya ciladana waxaa iskale gabadhu marnaba cilad male ragga iskale waa garta dhanka dhaqaalaha marmar eh, waa laisku qabtaaba maqan dhaqaaluhu muku jira waxyaalaha laisku qabtay kula taa haa dhaqaalaha ku jiro heer waxay gaareen ragga ay dhahaan eh, cayr baad qaadataayo ilmaha lagugu biilaayo boqolkiiba konton biilka bixi oo waxaas adigu dee anigu intaasaa layga rabaa ma hadduu rababa u dhaho anigu shilinkayga waan seef garaysanahayaayo afrikaan la aadayaa naag baan kusoo guursanaya adigu waxaaga isku dabal waa lagu biilaa dawlad baa ku biishay saas uu dhaho
waa gartay oo guurkaas odayaashu africa haween kusoo guursadaan ma ma aad buu u dhacaabay kula tahay ma- waa- marmar baa la maqlaa laakiin ma badna
may waa badan yahi waa badan yahi gabadhiyo halkan ku silicsan oo ilmihii iyo ayada isku rafaadsan yihiin bu ama intuu yar uu tagsee ka aruuriya ama inta yar uu meelaha uu dee hadduu doona asaga qudhiiso cayr buu qaadha qaataaye ayuu inta jeebka gashado ayuu ta ku qaatuu gabar yar oo masaakiin oo vulnerable oo waxba aan haysan oo reerkooda kusoo tiriya ka cabeeleen buu kusoo sabanaya ayaa uu leeyahay dabadaan ka imid oo ku guursanaya tii halkaana xaquuqdeeda iyo xaqeedii isagoon dhammaystirin oo warba kaba hayninba uu ka ka qadiyay wuxuu siin lahaaba ama wixii waajib loogu lahaaba uu dabamariyeyba waa gartay xoogaa ragga waxaad moodaa inaad eh, arrimo badan ku eedeynaysid laakiin haweenka maxaad is leedahay eedahooda waa yihiin kolleyba khaladaad waa Haweenku- jiraa
haweenku marnaba eed male maantana waa maalinteeda eh, haweenka haweenku madaxa korkiisa ay saaran yihiin waa boqortooye wadankii soomaaliya iyagay ku dhisan yihiin qurbihii ilmihii iyo reerka iyagay ku taagan yihiin haweenku gabadhu markay dhalayso oo uurka ay leedahay ilmihii korinayso nuujinayso la ordayso dugsiga iyo iskoolka dhex taagan tahay maxay taa dembiga ilaa dembi hawa yaraatay meelaan ka saaraba ma arkeen
waa gartay ugu dambeynta arrimahan socialka oo hadda su-aalahan aad ka jawaabaysid soomaalidu inta badan eh, ma jecla inay ka hadlaan oo qaar baa laga yaabaa inay ku dhahaan eh, eh, arrimahan maxaad uga hadasho Eh, maxaad isleedahay sababtu way tahay waxyaalaha arrimaha bulshadu mar walba inay bannaanka yaalaan oo laga hadlo wixii jira la saxo waa wax fiicana maxaad isleedahay soomaalidu way uga hadli laayihin soomaalida waxaan dhihi lahaa waxaad qarsatay waa ku qarsadaaye wixii xun oo il- oo aan ilaahay raalli ka ahayn adiguna aadan nafsadaaduna raalli ka ahayn ha qarsanin walaashay banaanka soo dhig Eh, wixii xun baa laga xishoodaa xaquuqdaada adigana hadaad adigu maanta hadashido xaquuqda aad banaanka soo dhigtid waxaa jiro exactly eh, arrinta jirta hadaad banaanka soo dhigtid boqolaal hablood ama dumar oo soomaaliyeed ama dumar eh, dumar weynaha ayay caawinaysaa ay anfacaysaa marka waxa xaquuqda aad u leedahay marnaba ha ka warwareegina toos u abaar baan dhihi lahaa
waa gartay ugu dambeynta eh, maalinta haweenta loo dabaaldegay axaddii bisha sideedda ahayd maxaad marka ugu baaqi lahayd haweenka soomaaliyeed eh, ama australia degan ama caalamka intiis kala jooga
waxaan leeyahay hambalyo adduunka haweenka ku nool adduun weynaha womens day waxaan leeyahay hambalyo hambalyo maalin wanaagsan ha idin ahaato gaar ahaan haween weynaha australia aad baan ugu hambalyeynayaa gaar ahaan dumarka soomaaliyeed oo aad iyo aad dumar u karti badan oo geed adayg ah oo oo adkaysi badan oo ciyaalkoodii iyo reerkoodii iyo gurigoodii iyo ehelkoodii dambe oo xataa soomaaliya aad uga taxadiro oo mas-uuliyadooda aada u guta ayagana waxaan leeyahay guuleysta sanadkan sanadkiisana bashbashii barwaaqa allah idinku gaarsiiyo
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali